لننطلق إلى العلا إلى العلا لنبت دوما أولا أولا
لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نخوض العلوم نغتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعرنا لنخوض العلوم نغتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا طول عمري مع شيحي أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa axad taariikhda hijiriyadan ay ku aadan tahay shanta bisha sagaalaad ee ramadaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkii aad sida weyn ugu riyaaqdeen ee tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus sannadkan kun afar boqol toddobayo afartanka hijiri xalay barnaamijku waxaad ku dhegaysateen mar kale tartan aad u xiiso badan iyo loolan adag oo dhex maray lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif caawase waxaa la filayaa tartan aan ka dhicin midkii xalay waa habeen kale oo loo ballansan yahay habeen ay mar kale kulmayaan ay ku kulmayaan miiska iyo mikrofoonka warbaahinta islaamiga andalus shanta majmuuco ee ku jira ba mid walbana uu doonayo inuu tallaabo hore u qaado si uu u gaaro heerka loo jaangooyo guusha iyo hoggaaminta majmuucooyinka tartanka tartan aqooneedka sannadkan oo ay iska kaashadeen diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta iyo andalus oo tabinaysa mar kale soo dhowaada dhegaystayaal bisha ramadaan ayaan ku guda jirnaa waxaana tartanka uu dhex marayaa kuw iyo tobanka majmuuco oo ka kala socda wilayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug waxaad si toos ah nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al'andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo tartan aqooneedka idaacadda andalus نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag dhegaystayaal caawa waxaa tartamaya shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga baay banaadir jubbada dhexe hiiraan iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka markanna waxaa horteedayaal shan warqadood ay ku qoran yihiin magacyada shanta majmuuco ee ka socda wilaayaadka islaamiga waxaan eegi doonnaa insha allahu tacaala majmuucada ugu horreysa ee caawa barnaamijka lagu daafuri doono warqadda ugu horraysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay بالأولى نمنحه لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena ayaan toos u gudagelayna insha allahu tacaala ee dhegaystayaasha ama tartamayaasha mar kale waxaan ka codsanayna insha allahu taala in xiriirka ay ilaaliyaan ee qaabka loogu talagalay barnaamijkan ay nala ilaaliyan insha allahu taala markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولنا haye majmuucada tartamayaasha baay nabarada kow ilaa shan midka qabsada لمبر كويات برنامج إن شاء الله nambarka koowaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في عنا إذا مقلنا haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana caawa nasiib u yeelateen in barnaamijka la idinku daafuro lambarka koowaadna waxaa ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay dakara shanfara fii laamiyatihi wasfayni lilwacili famaa humaa dakara shanfara fii laamiyatihi wasfayni lilwacili famaa humaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
إن شاء الله تعالى حنطلع سرعة العدو وشدة البصر
mar kale ku celiya
سرعة العدو وشدة البصر
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim bismi illaahi araxmaani araxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luuqada carabiga waxaa la weydiiyey shanfara inuu laamiyadiisa ku sheegay laba sifo oo uu leeyahay goodirka labadaa sifo sheegaa la yidhi jawaabta ay bixiyeen baay waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada labaad ee ka qaybgelaysa barnaamijka warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe اكسب منها الحيلاء إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت ذولا والغرب منها اقتبست يوم waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku guda jirnaa oo sanadkan iska kaashadeen makaatiibta dacwada iyo tacliinta markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة haye nambarada kow ilaa iyo shan midka qabsada نمبر طلبات إبراهيم majmuucaad nambarka labaad ee barnaamijka ee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاي أيكم مقلع haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su'aalood su-aasha caawa idinkugu horraysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horraysa waxay leedahay maa ra'yu sakaaki fi lfarqi bayna aliijaazi waalikhtisaar haddii aan markaa ugu dambaysa ku celiyo maa ra'yu sakaaki fi lfarqi bayna aliijaazi waalikhtisaar waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta
ال- الاختصار عند السكاكي هو أن الإيجاز ما يكون بالنسبة إلى المتعارف والاختصار ما يكون بالنسبة إلى مقتضى المقام
mar kale ku celiya
الاختصار عند الشكاكي هو أن الإيجاز ما يكون بالنسبة إلى المتعارف والاختصار ما يكون بالنسبة إلى مقتضى المقام
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها
waa hagaag dhegaystayaal haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey ra'yiga sakaakiyi ee farqiga u dhexeeya iijaaska iyo ikhtisaarka jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee barnaamijka ka qayb gelaysa insha allahu tacaala warqadda markan gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتان
لم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka tartan aqooneedka ayaad weli dhegaysanaysaan markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعن سونهي nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada majmuucada tartamayaasha shabeellada dhexe لمبرك سبعات ayo mucaad nambarka saddexaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحمد مقلنا سوى hayo waxaad qabsateen lambarka saddexaad oo ay ku xusan yihiin ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay min anwaaci albadiici almutaabaqatu walahaa asmaa'un ukhraa udkur ithnayni minha min anwaaci albadiici almutaabaqa walahaa asmaa'un ukhraa udkur ithnayni minha waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
التعاشى التعاشى دوافع الأحداث بين التضاد والمقابلة
mar kale ku celiya التضاد والمقابلة الطباق الطباق والمقابلة الطباق والمقابلة الطباق والمقابلة
أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثري نبها ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق لننطلق إلى العلا
waa hagaag haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi kalad guddiga ayaan ku celinay insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luuqada carabiga waxaa la weydiiyey noocyada badiica waxaa ka mid ah almudaabaqa magacyo kalena wuu leeyahay laba ka mida sheega jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ee sannadkan kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri oo iska kaashanayaan makaatiibta dacwada iyo tacliinta markanna warqadda gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب علومنا
waa hagaag markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوني hayee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan nambarada mid ka qabsada نبرسن nambarka shanaad ee barnaamijka haye mucaad majmuucada tartamayaasha hiiraan iyo nambarka shanaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبعا إني مقلنا haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka qaradun min aqraadi shicri jarad caadatu shucaraa'i an yaftatixuu bihi shicra udkur ismayni lah hunaaka qaradun min aqraadi shicri jarad caadatu shucaraa'i an yaftatixuu bihi shicra udkur ismayni lah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawabcelin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta جاوبت عن أغنية التشديد والغزل
mar kale ku celiya
جاوبت عن أغنية التشديد والغزل
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luuqada carabiga waxaa la weydiiyey waxaa jira ujeeddo ka mida ujeeddooyinka gabayga ee sida badan ay shucaradu ay ku furfurtaan shicirkooda laba ka mida sheeg marka aqraadaasi jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markanna majmuucada shanaad ee ugu dambaysa ee banaadir ayaan soo gelin doonaa insha allah فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منهما تعملا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوني haye nambarada mid ka qabsada insha allah nambarka ugu dambeeya لمبرك أفراد وخمسة haye mucaad nambarka afraad ee ugu dambeeyay ee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqashaan calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu wacan haye waayahay waxaad qabsateen nambarka ugu dambeeya barnaamijka oo ah nambarka afraad waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay mataa takuunu ziyaadatu kana qiyaasiyatan maca atamthiil mataa takuunu ziyaadatu kana qiyaasiyatan maca atamthiil waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jaobcelin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
halo jawaabta
إذا وقعت بين النواحي التعديدية وفعل التعدي لا أعجب فيه ما كان أحسن أي منه قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق waa hagaag dhegaystayaal haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi kalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahayd su-aashoodii koowaad ee ka imanaysay dhanka luqadda carabiga waxaa la weydiiyey goorma ayay noqotaa ziyaadatu kaana qiyaasiya adigoo tusaalena bixinaya jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn
رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri ay ku tartamayaan kow iyo tobanka majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga kuwaas oo kala ah gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug gargaduud baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe waxaana sanadkan barnaamijka iska kaashaday diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta iyadoo idaacadda islaamiga andalusna ay tabinayso markan kelmadihii dhextaalka ayaan eegi doonnaa waxaan idiin soo xulnay insha allahu tacaala dardaaran hore oo u jeediyey amiirkii hore ee xarakada shabaab mujaahidiin allah shahaadadiisa ka aqbalay sheekh abu zubeer dhegaysi wanaagsan insha allahu tacaala بدمي أسطر قصتي وجهادي ودليل صدقي عدتي وعتادي أنا مبدئي أن الهوى لغيري والعز لي ولأمتي وبلادي wax yar haddii aynu dib u milixsanno taariikhda ummaddan herarkii ay soo martay waxaynu ogaanaynaa in ay soo martay oy soo tijaabisay nooc kasta oo nidaam la sheego dunidan amaba la suuraysan karo oo la sawiran karo waxay soo martay gumayste bal waxay soo martay kii u xumaa kaasoo qurbay oo googooyey waxay soo martay waxa maanta loogu yeedho dimuqraadiyadda taasoo la rabo dadka in looga dhigo wax cusub oo hadda hor leh muddo nisfi qarni ka hor ayay soo martay dimuqraadiyaddaas oo dhaxalsiisay ummadda musuq maasuq qaraaba kiil cadaalad darro iyo diin la'aan waxay ummaddu sidoo kale soo tijaabisay shuuciyad taasoo ku tilmaanayd ilxaad sharciga alle subxaana wa tacaala oo la dooriyo oo la bedelo dil iyo boob waxay kaloo soo aragtay fawdo iyo colaado sokeeye oo ay hormood ka yihiin hogaamiye kooxeedyo mooryaan gumaysi dadban iyo hay-ado dadka diintooda ka saaraya oo kiristaamaynaya waxaa haddaba isweydiin leh waxaasoo tajaarub ah ama isku dayaa maxaa keenay inay fashilmaan oo ummadda hadafkii ay rabtay iyo dantii ay lahayd ee nololeyd ay gaadhi weydo waxa ugu horraysaa waxa weeyaan waxaasoo dhan waxay ahayn wax ka soo horjeeda islamarkaana khilaafsan diinta ummaddu ay leedahay iyo fitradeeda waxay ahayd wax ku salaysan oo ku dheehan ku dayasho indhala oo lagu dayanayo mabaadida iyo diimaha gaalada waxaa hormood ka ahaa niman danaystayaal ah oo ummadda jaranjarro uga dhiganaya danahooda gaarka ah marnaba aan iyada u danaynaynin alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waaladiina kafaruu acmaalahum kasaraabin biqiica yaxsabuhu aldam'aanu maa'a xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay'a wawajada allaha cindah fawafaahu xisaabah wallaahu sariicu lxisaab alle subxaana wa tacaala aayaddaa wuxuu inagu barayaa gaalada oo la raaco dhaqankooda iyo mabaadidooda inay tahay dhalanteed lagu hungoobayo oo marnaba ummaddu aanay ku gaadhaynin hadafkii iyo dantii ay lahayd maanta markaa ummadda waxa la gudboon alle subxaana wa tacaala in diintiisii ay u laabato oo alle subxaana wa tacaala baaqiisa aynu aqballo aynu ajiibno alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuxsharuun alla subxaana wa tacaala wuxuu u baaqayaa dadka muuminiinta waxaanu ugu baaqayaa alla iyo rasuulkiisa inay aqbalaan oo ajiibaan baaqooda baaqaas alle subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid noolaynaya oo ummaddu nolosha ay rabto iyo wanaagga ay rabto ay ku gaadhayso alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt wayusallimuu tasliima alla wuxuu dhaar ku maray inaan iimaan aanay dadku la imanaynin oo marnaba aanay muuminiin ahaanaynin ilaa alla subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa xukunkooda ay qaataan oo weliba ay u hoggaansamaan aayaddaas waxayna baraysaa sharciga alleh haddii la baal maro inay taasi tahay shay ka hor imanaya iimaankeenna iyo rumaynta alle subxaana wa tacaala aynu rumaynay iimaankeennu sax noqon maayo ilaa aynu ku kufrino daaquudka caalamigaa dimuqraadiyadda beesha caalamka iyo golaha ammaanka maxaa yeelay intuba waxay ka soo horjeedaan diinta alle subxaana wa tacaala taas ayaanay inoo diidayaan alle subxaana wa tacala wuxuu leeyahay alam tara ila aladiina yazcumuun annahum aamanuu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila aldaaguut waqad umiruu an yakfuruu bih alle subxaana wa tacaala wuxuu la tacajubaya oo la yaaban yahay kuwa ku andacoonaya inay yihiin dad toosan oo muslimiin oo muuminiina maca daalik haddana alle subxaana wa tacaala xukunkiisii intay ka baydhaan daaquud xukun u raadsanaya daaquudkaasi noocu doona ha noqdo ama mid nool ha noqdo ama mid dhintay ha noqdo ama ha noqdaan qaramo midoobay iyo beel caalam iyo ururka midowda afrika ama ha noqdaan disaatiir calmaaniya oo dadku ay dhiseen oo iyagu dhoobdhoobeen alla subxaana wa tacaala wuxuu leeya waqad umiruu an yakfuruu bih iyadoo la farayba inay ku kufriyaan waxaa la sokadii ka soo hadhay ayay haddana doonayaan inay xukun u doontaan oo ay ku kala garbaxaan shareecada alle subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey ayaa inoogu filan oo wax walba oo aynu inagu u baahannahay ina gaadhsiinaysa haddii aynu doonayno cadaalad waxaynu ka helaynaa shareecada alle subxaana wa tacaala maxaa yeelay shareecadaasi waa ta cadaaladda xaqsoorka ku salaysan weeye khaaliqu samaawaati waalardi uu soo dejiyey بدمي أسطر قصتي وجهادي ودليل صدقي عدتي وعتابي أنا مبدئي أن الهوال لغيري والعز لي ولأمتي وبلادي
والمرء طول عمره مع شيحيى أملا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha kale ee tartanka ayaan dib ugu laaban doonaa insha allahu tacaala waxaad si toosa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga al'andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay markan majmuucaadka shanta ah sida ay u kala horeeyeen ayaan usoo gelin doonaa insha allahu tacala ugu horeen waxaan soo dhoweyn doonaa mar kale majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay
ولم يحل لنا بأن نكسب منها الليلا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مدونة ay mucaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha ah wilaayada islaamiga ee baay mar kale sidee noo maqashaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في عنا haye waayahay su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay maa hiya awalu daa'ifatin min alyahuudi naqadat alcahda wa fii ayi sanatin waqaca dalik maa hiya awalu daa'ifatin min alyahuudi naqadat alcahda wa fii ayi sanatin waqaca dalik waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta
جوابته وعاوي طريقة الوقاع سنة ثانية
Kuceliya.
عاد الوقاع سنة الماضي الجديدة
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka taariikhul islaami waxaa la weydiiyey daa'ifadii ugu horreysay ee yahuudda ee ballanka burisay iyo sanadkii ay ballanfurka samaysay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada baay waxay la timid toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay markanna waxaan soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مدونة haya mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar kale sidee noo maqashaan
codkiina aad buu gaabaya haye waayahan waan kuu daraynaa mar kale sidee noo maqashaan Aa, hadda si fiican ayaan idiin maqalnaa haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay masmul ghaazi alladii qaala canhu albukhaariyu maa naclamu ana fi lislaami mithlah masmu lghaazi alladii qaala canhu albukhaariyu maa naclamu ana fi lislaami mithlah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta السرماري
mar kale ku celiya
أبي إسحاق السرماري
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo how ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka taariikhda waxaa la weydiiyey magaca khaasiga amba ninkii duulayey ee bukhaari markaa uu dhahay isaga oo kale islaamka wax lamida kumanaan arag jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan soo gelin doonnaa insha allahu tacaala majmuucada saddexaad ee tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu majmuucada shabeellada dhexe mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونه haye mucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جوعا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambaysa waxay leedahay ikhtalafa ahlu kazakhistaana cindamaa haajamahum almaquulu calaa ra'yayni tujaaha hada alhujuumi famaa humaa calaa xasabi maa dakarahu raaqib assarjaani اختلف أهل كازاخستان عندما هاجمهم المغول على رأيين تجاه هذا الهجوم فما هما على حسب ما ذكره راغب السرجاني وان فيليا إناد قرتين واد كسو جواب عين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
على المقاومة والجهاد ال- أو المهادنة والاستسلام
mar kale ku celiya المقاومة والجهاد أو المهادنة والاستسلام
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka taariikhda waxaa la weydiiyey reer kazakhistan waxay isku khilaafeen markii kusoo duuleen maqoolku amba tataarku laba ra'yi ayay u kala qaybsameen Ee, labadaa ra'yi ayaa la weydiiyey sida ku xusan kitaabka raaqib sarajani jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaa toos ugu jira majmuucada afraad ee tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولونه haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan mar kale sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفعني مغنى haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay man huwa awalu man akhada alkhilaafata bisayfi wa fii ayi taariikhin tawalla alxukma man huwa awalu man akhada alkhilaafata bisayfi wa fii ayi taariikhin tawalla alxukma waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta mar kale ku celiya
معاوية وح- معاوية ويان وانا آه، اخوتني كل الانجليزي يلا يلا أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacala yohob ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka taariikhda waxaa la weydiiyey ninkii ugu horreeyey ee khilaafada ku qabsaday xoog iyo seef iyo taariikhdii uu xukunka la wareegay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan toosa soo gelin doonnaa insha allahu tacaala majmuucada ugu dambaysa ee tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir barnaamijkuna waa tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan markanna majmuucada banaadir ayaa toos ugu jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طب asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir mar kale sidee noo maqashaan طبعا هي مقلنا خلنا قلنا haye su-aashiina caawa ugu dambayso ahna su-aasha labaad si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambaysa waxay leedahay taabiciyun adraka arasuula sala allahu calayhi wasalama wawafada calaa cumara wa kaana yudrabu bihi almathalu fi lxilmi faman huwa calaa xasabi ma dakarahu صاحب المختصر في أخبار البشر تابعي أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ووفد على عمر وكان يضرب به المثل في الحلم فمن هو على حسب ما ذكره صاحب المختصر في أخبار البشر وأن في لياينات قرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
أحنف بن قيس التميمي
mar kale ku celiya
أحنف بن قيس التميمي أحنف بن قيس التميمي هذا
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddiga ayaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii labaad ee ka imanaysay dhanka taariikhda waxaa la weydiiyey nin taabici ah oo wakhtigii nebiga soo gaaray wakhtigii cumarna u soo wafdiyey waxaana tusaale loogu soo qaataa xagga dulqaadka ninkaas ayaa la weydiiyey sida ku sugan almukhtasar fii akhbaari albashar jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo ambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir ولم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarinay goordhow waxaan soo gudbin doonaa insha allahu tacaala su-aalaha xagga tartamayaasha ka soo noqda oo jawaabtooda waasii doonaan guddiga sidoo kale ee majmuucaadka caawa waxa ay keensadeen sidoo kale ee waxaan u ballanqaadayn in caawa aan soo gudbin doono insha allahu tacaala majmuucaadka iyo sida ay u kala horeeyaan maadaama min laba habeen ay soo tartameen majmuucaadka alif iyo ba ilaa ay hadda tartanka socda maadaama min laba habeen la tartamay yaa hoggaanka haya darajooyinka qaabka ay eeysaan insha allahu tacaala loolanka halkan ayuu ka bilowday la arki doona insha allahu tacaala darajooyinka lasoo gudbiyo iyo wilaayaadka hoggaanka u haya sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri oo tartanka ay iska kaashadeen makaatiibta dacwada iyo tacliinta xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo idaacadda islaamiga aan andalus oo tabinaysa ثم لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعنا waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay inta aan darajooyinka ay haystaan majmuucaadka soo gudbin ugu horeyn aan soo dhoweeyay xagga su-aalihii soo noqday caawa walaalaha abuu ibraahim iyo abuu maxamed waa mahadsan tahay bashiirow bismi illahi raxmaan raxiim su-aalaha caawa kolley intooda badan waa soo laabteen baa la dhihi karaa waxay ahaayeen toban ee, marka laga reebo afar marka laga reebo lix way inagu soo laabteen abuu maxamed kolley caawa war badan uu yaallo oo ii dhow isagaan ku wareejin doonaa sheekhana adigoo kasoo bilaabaya bay oo lambar lambarka koowaad raqam waaxid inoogu qoran ee, iyo jubbada dhexe oo raqamka labaad ku qoran shabeellada dhexe saas u wad insha allah tafadal بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ إبراهيم السؤال عاوى وصول على لابتين سؤال شمر الكبادان كل أبنه لامية العرب وحاكو جرتا ليري لبات المامود والوعي حيوان كلو يقان أوليه والوعي كو جابين جواب ميدا صحرانا وحي تهي والعصم هي الأدفع العصم والذي في موضع المعصم منه بياض الأدفع وحويان الذي يميل قرناه إلى ناحيتي ظهره بيت أردن بيا لهمية العرب أيانا إشارية تامرك إنت سيانا وتقينا حدة البصر هي وحي ولا الشيغان مركا موضع كالحديث كجرين لهمية معهن مدعان كلا يقانو هدانو إيمانو جب الوسطى وحلوي دي سكاكي ولا يقانو من أئمة البلاغة كمدة الفرق بين الإيجاز والاختصار محوك قبا رأيك سمحوي هاي جواب السحر وحويان سكاكي وحو قبا إني اسكو مديهين رأيك مركا السكاكي أو السحر وحويان إني اسكو مديهين لبدا الشيء وأيسا فرق كالهين سيدا كتبتي سكوعد سؤال كلا وحي أهد ما اسم الغاز الذي قال عنه البخاري ما نعلم أن في الإسلام مثله مركا سؤاله طبعا ودقيق waa daqiiq آه، adkeynta sixitaanka waxa la dhigaa sixitaanka waa la adkeey دقيق وحرفية ودي كرنا مركا إيه، سيدة لجنة ضربت وحي أهيد اسمك waa خبضنا وحي شيغان kunyadii iyo hooyadiisii iyo nisbadiisii iyo nin intaas waa sax laakiin ma ismu lghaazi waxaa kala jira isim iyo kuniyo laqab marka su-aasha waxaa la weydiiyey magaca bidabti wuxuu yahay magacuna muxuu noqonaya axmed ibn isxaaq sax abu isxaaq abu isxaaq somaali midda haddaan usoo laabano qoboshada alwusqaa min amwaaci albadiici almutaabaqa walaha asmaa ukhraa laba ka sheeg baa layidhi jawaabta sax waxaa weeyaan altibaaq altadaad altatbiiq altakaafu waxaan filayaa waxay dhahay almuqaabala marka afartaas magac mid kamida way sheegeen mid way sheegeen muqaabale ku dareen kan filayaa kaas kalaa ka maqan marka xabad kalaa ka maqan su-aasha haafka lama qaban jirinin filayaa waxaa kaloo soo laabatay su-aal dhahaysay banaadir mataa takuunu ziyaadatu maa mataa takuunu ziyaadatu kaana qiyaasiya maca tamsiil jawaabtu saxda waxaa weeyaan waxay ziyaado noqotaa si qiyaasi ah bayna maa wa ficli tacajub maa kaana asaxa cilma man taqadama marka iyaguna si kale u akhriyeen oo cibaaro kale akrinayeen haba soo dhoweeyeen laakiin cibaaro kale ayay akrinayeen hiiraan hiiraan su-aashii u dambeysay awalu man akhada alkhilaafata bisayf yuu ahaa ninkii koobaad oo xoogga iyo maaragtay kula wareegay gacan maaragtay maroojinta khilaafada islaamka taariikhdee ayuuna xukunka qabsaday ninkaasu waxaa weeye marwaan bin xakam lixdan iyo afartii hijriya weeye mucaawiya radia allahu tacaala canha waa dee saxaabigaas jaliilka ah marka waa isna waa la yaqaan khilaafadiisa nooceeda laakiin hadda waxaa noo qoran man awalu man akhada alkhilaafata bisayf
aad iyo aad mahadsan tahay waan filayaa insha allahu tacaala dhegeystayaasha iyo tartamayaasha in ay meel gaara ku wada qorteen jawaabaha xagga tartamayaasha caawa ka soo noqda insha allahu tacaala markanna waxa aan soo dhoweynayaa walaalka mucaad si uu noogu soo gudbiyo majmuucada ba shanta majmuuco ee ku jirta iyo darajooyinka ay caawa keensadeen marka hore ay mucaad aadaeed umahadsan tahay walaalka caawa habeenkii shanaad ee bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waana habeenkii afaraad ee tartanka caawa waxaa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga alandalus ku tartamayay majmuucada ba oo ay ku wada jiraan ilaa iyo shan majmuuco majmuucada ugu horeysa ee baay ayaa la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii ugu horreysa waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaad ayay si saxa kaga jawaabeen sidaasi majmuucada baay caawa waxay ku heshay toban darajo majmuucada labaad waa majmuucada jubbada dhexe waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey majmuucada dhexe waa ay soo wada hareer mareen majmuucada saddexaad waa majmuucada shabeellaha dhexe waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii ugu horreysa ayaa soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha dhexe waxa ay ku guuleys majmuucada afaraad waa majmuucada hiiraan waxaa la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii ugu horreysay su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay sidaasina waxay caawa ku heleen toban darajo majmuucada ugu dambeysa waa majmuucada banaadir waxaa la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen su-aashoodii ugu horreysay ayaa soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen sidaasina waxay ku heleen caawa toban darajo majmuucaadka kale ah baay shabeellaha dhexe hiiraan iyo banaadir caawa waxay la yimaadeen min toban darajo halka majmuucada jubbada dhexe ay la timid eber darajo waa hagaag mucaad inta aadan ka bixin afar habeen ayaa tartanka lasoo dhaafay oo caawa ay afar u ahayd labada majmuuco ee alif iyo ba min laba habeen ayay soo tartameen marka insha allahu tacaala inoo dulmar qaabka hadda tartanka uu ku socdo iyo sida ay u kala horeeyaan majmuucaadka aadaad umahadsan tahay walaalka sidaan ka warqabno caawa waa waxaa tartamay majmuucaadka aan iraahday waxay u tahay habeenkii labaad oo majmuuco kasta ama majmuucada alif iyo majmuucada ba'ba mid kastaba waxa ay tartameen min laba habeen tartankuna dabcan waa bilow oo lama saadaalin karo haddii aan u dulmarno dhegaystayaasheenna majmuucaadka iyo kaalimaha ay hadda ku kala jiraan majmuucada ugu horeyso ama aan iraahday majmuucaadka ugu horeeyo waa majmuucada wilaayada islaamiga ee gado oo habeenkeedii ugu horreysay keensatay toban darajo habeenkeedii labaadna la timid labaatan darajo sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay leedahay majmuuc gaaraya soddon darajo majmuucada labaad waa majmuucada hiiraan habeenkeedii laba habeenkeedii koowaad waxay la timid labaatan darajo caawana waxay la timid toban darajo majmuuceedu wuxuu sidaas ku noqday soddon darajo labadooda ayaa caawa hogaanka haya waana habeenkii labaad majmuuco kasta waxayna leeyihiin min soddon darajo majmuucaadka ku xiga waa ilaa iyo toddoba majmuuco majmuucada jubbada dhexe habeenkeedii ugu horreysay waxay la timid labaatan darajo caawa waxba maysan la iman sidaasi daraaddeed waxay leedahay majmuuc gaaraya labaatan darajo majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug habeenkeedii ugu horreysay waxay la timid toban darajo habeenkeedii ku xigana waxay la timid toban darajo sidaasi daraaddeed majmuucada mudug waxay leedahay majmuuc gaaraya labaatan darajo majmuucada jubbada hoose habeenkeedii ugu horreysay waxba maysan la iman habeenkeedii labaad ayaa waxay la timid labaatan darajo sidaasi daraaddeed majmuuceedu wuxuu gaarayaa labaatan darajo majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud habeenkeedii ugu horreysay waxba maysan la iman habeenkeedii labaad ayay la timid labaatan darajo sidaasi daraaddeed majmuuceedu wuxuu gaaray labaatan darajo majmuucada banaadir habeenkeedii ugu horreysay waxay la timid toban darajo caawana waxay la timid toban darajo majmuuceeduna wuxuu sidaasi ku noqday labaatan darajo majmuucada baay ayaa habeenkeedii ugu horreeyay la timid toban darajo caawana waxay la timid toban darajo majmuuceeduna wuxuu sidaasi ku noqday labaatan darajo majmuucada shabeellaha dhexe habeenkeedii ugu horreysay waxay la timid toban darajo caawana waxay la timid toban darajo majmuuceeduna wuxuu sidaasi ku gaaray labaatan darajo majmuucada shabeellaha hoose habeenkeedii ugu horreysay waxay la timid toban darajo habeenkeedii labaadna waxba maysan la iman sidaasi daraaddeed wuxuu majmuuceedu gaaray toban darajo majmuucada bakool habeenkeedii ugu horreysay waxay heshay toban darajo habeenkii labaadna waxba maysan helin majmuuceeduna wuxuu sidaasi ku gaaray toban darajo halmar si guud inoogu dulmar aadayd umahadsan tahay walaalka majmuucaadka kale ah gedo iyo hiiraan waxay leeyihiin min soddon darajo halka majmuucada jubbada dhexe mudug jubbada hoose galgaduud banaadir baay iyo shabeellaha dhexay leeyihiin min labaatan darajo majmuucaadka shabeellaha hoose iyo bakoolna waxay leeyihiin min toban darajo barnaamijku waa bilow waan filayaa insha allahu tacaalaa in majmuucaadka ay soo diyaargaroobi doonaan habeenada xiga ee soo socda insha allahu tacaala habeen dambe haddii allaha qadaro waxaa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus mar kale ku tartami doona lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug iyo wilaayada islaamiga ee galguduud barnaamijkiina caawa waynaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu